kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii fiidnimo caaway stuudiyaha daljile magaalada gaalkacidi kaga imaan anigoo zubeer sheekh cabdi maxamuud oo la socodsiinaya qodobada warkaad ku maqli doontaana waxaa ka mid a dagaalkiisii khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta waxuu ka dhacay magaalada caabuduwaaq doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee xubnaha ka soo gelaya maamulka hiirshabeelle ayaa maanta ka bilaabatay magaalada jawhar ee xarunta maamulka hiirshabeelle gudoomiyaha guddiga gurmadka abaara puntland waxa uu faahfaahin ka bixiyey dadaallada ay ugu jiraan gurmadka dadka ku tabaaloobay abaaraha kenyana waxaa kisay xidhidda xeryaha dhadhaab abaarta caalamkan waxaad ku maqli doontaan labaatameeye qof oo ku dhimatay waddankaasi kameruun kadib markii cabeen sharaab khamriga oo sumaysan intaasi waxay ahan qodobada warkeenna ugu door karoon haatan isagii oo fidsan dagaal geystay khasaare dhimasho ee dhaawac ayaa maanta ka dhacay magaalada caabuduwaaq dagaalkan ayaa u dhexeeya maleeshiya beelood walaala ah ayaa soo bilowday waa berigii hore ee saakay isaga oona soo gaaray ilaa gelinkii dambe ee maanta odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda magaalada caabuduwaq ee ku sugan magaalada cadaado ayaa beelaha dagaalamay ugu baaqay inay nabadda qaataan islamarkaana la joojiyo dagaalka odayaashan ayaa la soo xiriiray raadiyo daljir adeer cabdilqaadir muuse ximbri weeye dagaalkaas adeer waxay wax noo soo gaareen dagaalkaanuu bilowday saakay laba maleesiya beelood oo degmada ag caabudaa labadaba ay yihiin oo xaafad isku xaafada in xabadaasu ka dhacday waa dagaal xanuun lagu haya xabadaasuna waa socotaa aad baan telefoonada dadka ugu haynaa iyo maxaa la yidhi waa wax na dhibaya aada noo dhibaya dagaalkan wuxuu ku bilowday aanaysi qabiil buu ku bilowday waxaan isla ognahay oo aanaysi qabiil ah oo labada beelood ka dhex jiray sidaan isla ognahay dagaalkan saasuu ku bilowday
doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya xubnaha ka soo gelaya maamulka hiirshabeelle ayaa maanta ka bilaabatay magaalada jowhar ee xarunta maamulkaas gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka hiirshabeelle oo shir jira ciid ku qabtay magaalada jowhar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey doorashadaasi oo ahayd wejigii koowaad ee xildhibaanada aqalka hoose zakariya xaraare gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashooyinka iyo natiijada xildhibaanada maanta ku guulaystay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka ka soo gelaya deegaanada hiirshabeelle
waxaa saaka lagu tartamay shan kursi natiijooyinkuna waxay u dhaceen sida tan kursiga koowaad waxaa ku loolamay khadiijo maxamed diiriye iyo cabdulaahi maxamed xeyle khadiijo maxamed diiriye waxay heshay konton iyo kow cod oo ka mid ah koob iyo kontonkii ergo ee codaynayey cabdulaahi maxamed xeylena wuxuu helay eber sidaa darteed waxaa kursigaa ku guulaystay khadiijo maxamed diiriye kursiga labaad waxaa ku tartamay saddex musharax dahabo xasan axmed oo heshay hal cod cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo helay afartan iyo siddeed cod iyo xasan cali cabdi oo helay hal cod waxaa sidaa darteed kursigaa isagana ku guulaystay cabdulaahi maxamed cali sambalooshe kursiga saddexaad waxaa ku tartamay laba musharax oo u kala helay faarax sheekh cabduqaadir oo helay konton cod iyo cusmaan axmed maxamed oo helay hal cod sidaa darteed waxaa kursigaana ku guulaystay faarax sheekh cabdulqaadir maxamed xasan ibraahim qoono iyo bishaar xasan xersi waxaana konton iyo kow cod helay maxamed xasan ibraahim halka bishaar xasan xersi uu tanaasulay kursiga shanaad waxaa ku tartamay cabdirasaaq cumar maxamed oo helay afartan iyo lix cod iyo cabdi yuusuf guure oo helay hal cod
gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha puntland sheekh fu'aad maxamed xaaji ayaa maanta waraysi siiyey raadiyo deljer waxa uu faahfaahin kaga bixiyey dadaalladay ku jiraan gurmadka dadka ku tabaaloobay abaaraha iyo biyadhaamin ay guddigu ka wadaan qaybo ka mid a deegaanada ay abaartu ka jirto guddiga ayaa waxay ka warbixiyeen lacago kala duwan oo soo gaaray annagu haddaanu guddiga abaaraha nahay sanadkii horena waa anagii runtii ka shaqaynay haddana waddanka abaar baahsan ayaa ka jirta marka u horaysa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay roob deg deg ah oo caama oon aafa lahayn alla na siiyo subxaanahu wa tacaala marka labaad abaarta waddanku maanta waa baahsan tahay gobolladaan oo dhan aad iyo aad bay abaartu runtii uga jirtaa waa la kala daran yahay laakiin abaar aad u culus baa ka jirta meelo aad looga sii qaylinaya way jiraan guddigu hadda runtii dadku waa dad ahlu khayra haddaba way soo bilaabayaan oo haddaba gabdha jooga australia meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay south perth meesha la yidhaahdo gabdho jooga oo faadimo maxaan ku leeyahay cumar gabar la yidhaahdo iyo laba gabdhood oo kaleeto waxay noo soo direen shalay afar kun iyo boqol iyo sagaashan dollar xukuumadda kenya ayaa hakisay dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab muddo lix bilood ah si loo helo dhaqaale iyo fursad wadatashi dheeraadana looga yeesho wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi kenya josephin kiseri waxa uu sheegay in dib u celinta qaxooti ku dhow laba boqol iyo siddeetan kun oo qaxooti soomaaliya oo ku jira xeryaha qaxootiga ee waddankaasi kenya ay sii socon doonto dhanka kale guddoomiyaha xalinta khilaafaadka ee xerada dhadhaab ee waddankaasi kenya maxamed shiric cabdi oo raadiyo daljir caawa la hadla ayaa waxa uu sheegay in go-aankaasi ay soo dhoweynayaan
wallaahi walaalo waa arrin aada iyo aada u wanaagsan weye arrin aada iyo aada u wanaagsan weye arrinta ay dowladda kenya maanta ku dhawaaqday oo ay dib ugu dhig dib ugu dhigayso dib ucelinta qaxootiga soomaaliyeed nicana macnaha xeryaha dadka ku jira dad waxbarta iyo dad iskoolla ku jira iyo dad caafimaadkooda meeshaan wax ku haysta iyo dad ma garanaysaa nabadgelyo ku haysta iyo dad ma garanaysaa daawo ku haysta iyo dad ma garanaysaa guryo kira la-aana haysta yani aad iyo aad bay ugu barwaaqaysan yihiin dadka halkan degan inkastoo ay tahay meel qaxooti ah oo qaxooti usan raandiis lahayn laakiin nolosha ugu wanaagsan bay haystaan hadda markii loo eego dadkii halkan ka noqday oo soomaaliya ku noqday dhibaatada haysata markii loo fiido
halka warkaasaad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda daljir
wararka la haysaa hubsiimo u helidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga rediyo daljir ee halkaagii sow haatan maad helin war la heliyaabaa talo la hel
labaatan qof ayaa ku dhimatay kadib markii ay cabeen sharaab khamriya waddankaasi ee kameruun labiyo labaatan qof oo kale ayaa lagu soo warramayaa in loo qaaday isbitaal ku yaalla waddankaasi ee kameruun maamulka deegaanka koonfurta ee kameruun ee goobta dhimashada uu ka dhacday ayaa waxay soo saareen go'aamo ay ku mamnuucayaan wax soo saarka khamriga loo yaqaano odontol sharaabkan oo ah mid isku dhaf ah oo khamri ah ayaa laga sameeyey timir sonkor iyo jilifta geedka deegaanka loo yaqaano ee saaka sida ay ku soo warrantay b b c africa bakistan ayaa amar waxay ku bixisay macallimiinta iyo iskuulaadka ku yaalla waddankaasi ee bakistan ee xiriir kala leh wadaadka mucaaradka xukuumadda waddankaasi turkiya fatxullah guulaan inay waddanka iskaga baxaan labaatanka bisha nofembar aynu ku guda jirno amar ka soo baxay arbacada maanta dowladda waddankaasi ee bakistan ayaa looga codsaday in macallimiintaasi iyo maamulayaashaasi ay gudaha waddankaasi uga baxaan muddo ku siman dhowr beri gudahooda wadaadkaasi fatxullah guulaan ayaa waddankaasi bakistan waxa uu ku leeyahay iskuulaad iyo kolleejyo ka badan labaatan waddankaasi iyadoo ay ku bartaan toban kun oo arday warkii o aad ka dhegaysanayseen idaacadda daljir dhegeystayaal waa naga intaas